wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga dowlgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa shir guddoomiye shir looga hadlaya amniga degmada baydhabo iyo deegaanada hoos yimaada waxaana kulanka ka qayb galay maamulka degmada baydhabo dhalinyaro saraakiisha ciidamada booliiska iyo kuwa militariga ee ka howlgala magaalada baydhabo iyo deegaanada hoos yimaada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn waxaa kulanka ka hadlay gaashaanla sare aamiin madara waxa uuna sheegay muhiimadda ay leedahay in bulshadu si wadajir ah uga shaqeeyaan amniga
sidii haalada guud ee amniga niswaraysadafadi bulshada gudoomiyaal kaafado tagayaalku rogo saraakiisha udhaqan shakooyana marka geedka adeynhankabeertiyadlaakiinkamahadnaqaana marka warwarkaan wayba koobaya mar welba sidii bulshadan koonfur galbeed amnigi unan ilaalifani sidii bulshadan deegaanadan koonfur galbeed un amnigi soo fadiya ka shaqeeya dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga duul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed yuusuf axmed ayaa laamaha amniga ku ammaanay kaalinta muhiimka ay ka qaateen horumarinta amniga deegaanada duulgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan magaalada baydhabo iyo deegaanada hoos yimaada boliiska gobolka baay iyo maamulka degmada baydhabo iyo boliiska degmada baydhabo shirkaasu si qurux badan oo wanaagsan oo aada u qiimo badan noogu dhacay warbixino qurux badana lagu kala qaatay laamaha amniga iyo maamulka degmada baydhabo runtii si aada u qurux badan uga shaqeeyey amniga baydhabo khaasatan boliiska degmada baydhabo iyo boliiska qaybta guud ee gobolka baay runtii aadaan idinkaga mahad celinaynaa shaqada wanaagsane aad ka haysiin gobolka baay guud ahaan gaar ahaan degmada baydhabo oo hadda maanta aan ku sugan oo shirkan noogu qabsoomay laamaha amnigu waxay soo gudbiyeen khaasatan boliiska waxay soo gudbiyeen runtii shaqooyin aada u qurux badanoo bilihii ugu dambeeyey ama maalmihii ugu dambeeyey ay ka qabteen guud ahaan gobolka baay iyo degmada baydhababa sidoo kale waxay soo gudbiyeen xogo iyo informeeshino runtii aada u qurux badan ayagana ay ku howlgalayaan hayaanna aad iyo aadaan idinkaga mahad celinaynaa annagana insha allah waa korjoogtayn doonaa haddii ilaah yiraahdo kulankan ayaa qayb ka ah kulamay wasaaradda amniga duulgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya ku qabanaysa degmooyinka duulgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya kaas oo looga hadlayay sidii loo dardargelin lahaa amniga si bulshadu ugu noolaato xasilooni iyo nabad